kadibna wuxuu u gudbay mucalinku raximah llahu tacaala kitaabu lijmaaci oo isaga aanu sidii kitaabu sunna ee boqol iyo toban iyo saddexa beyt ahaa aanu u badine uu kaga hadlay keliya sideed iyo labaatan beyt wixii fawaa-idii loo baahdana anagoon badin aan ku dardari doono haddii alla yidhaah mucalinku raximah llahu tacaala waxa uu yidhi وهو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغى لمن عمن تقي وقيل لا وقيل في الجري مثل الزنا والحج لا الخفي وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف وذا للاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينتقى وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر والكل واجب وقيل لا يمر إثمان دون من عليهما كثر واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتهيه الأكثر وهو حجة ولكن يحضر فيما به كالعلم دور يحصل وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني وقيل لا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي وخرقه صنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاند وقيل إن خرق والتفصيل إحداثه منعه الدليل وردة الأمة لا الجهل لما عدم تكليف به قد علما ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل وقدمنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخت تردد نقل وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوتي نما تفريعه عليه من تقدم وهو بفقد السخط والند حري مع مضي مهلة للنظر ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضروري من الديني ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا وفي الغير اختلف إن قدم العهد بالإسلام السلف maalinku raximah llahu tacaala mualifka ah iyo keyrkiida waxaa caadada usuuriyiinta ay tahay markay mabxadka adilatul fiqi ka hadlayaan ay alkitaab wasunna ka hadlaan daliilka taariska ay keenaan ijmaaca inuu yahay kadibna ay qiyaaska ku xijisiiyaan caadada jamhuurta usuuriyiinta waxay ku tagtay iyo jamhuurta culimmadu inay isaga magacaabaan ijmaaca iyo qiyaaska adila muttafaq calayha waxaanse shaki ku jirin kitaabka iyo sunnadu aladila almuttafaqa calayha labadooda inay ku dhacayso ama ijmaaca iyo qiyaasku waa laba daliil oo kamida adilada laysku khilaafsan yahay laakiin waxa aan lagu tawjiihin karo inay adila muttafaq calayha u raaciyeen waa inay laba aragti labadaba ku salaysan tahay culamada qaar agtooda waxay ku salaysan tahay cidda xujiyat lijmaac khilaaftay iyo cidda xujiyatu qiyaas khilaaftay labadaa qolo midna inayna ijmaaca iyo itifaaqa jabinayn inkastoo ra'yiga iyagoo ku salaysani wuu ku salaysan yahay ijmaacu muxuu noqonayaa xukunkiisu idaa khaalafahu waaxidun muxuuna walkullu waajibun hal qof haddii uu khilaafo ijmaac noqon mayso haddaba itifaaqii noqon mayso maadaama culammada muslimiinta bidac iyo wax kastaba lagu tilmaamay xadda islaamka ragaan laga saarin bay khilaafeen qaar culimmada kamidana ma qabaan in laysku wada raacsan yahay laakiin waxay u raaciyeen halaysku khilaafee jamhuuru ahlilcilmi ayaa waxay qabaan inay adilada muctabarada ah ka mid ka tahay sidaa haddaynu niraano adilada muctabarada ay kamid tahay sida jamhuuru ahlilcilmi qabaan baa adila muttafaqa caleyha loo raaciyey waxaa haboon in la raaciyo adila almuttafaqa caleyha daynu kusoo marnay sharcu man qablana banuniga waxaa qaba caamatu salaf wa jamhuuru lfuqahaa mawduhuur xujiyadeeda ayaa marar badan waxaa is leedahay waa adhar min xujiyati alijmaac sidaan ku arki doono kitaab alijmaac hadda gudihiisa markaan galno intaana tacriifkiisa gelin baase maadaama mu-alifka naadimkii aanu xujiyat alijmaac iyo waxa loo daliishaday aanu aada u faahfaahin adiladiina aanu wax ka soo qaadin yaa waxaan wax ka soo qaadaynaa adilada ijmaaca loo daliishaday iyo ijmaaca aqsaamtiisa qaybo kamid a iyo nukat la xiriira masaa'ilkaas masalada koowaad waa xujiyada ijmaaca ijmaacu inuu xujo yahay iyo in kale isku qabashada la isku qabtay waxaa daba taal ma dhici karaa mise ma dhici karo haddii uu dhici karase ijmaacaasi mustanad la-aan ma dhici karaa mise ma dhici karo haddii aanu mustanad la-aan dhici karin mustanadkiisaasi qaci ma noqonayaa ma qaci nas iyo kitaab iyo sunno inuu noqdaa mise qiyaas iyo wax lamid oo dhanniya wuu noqon karaa intaasoo mas'ala oo mid waliba midda kale lugtiga ku hayso ayaa waxay keeneen xujo maya marka mas'alada waxaa ka hadtimid haddana su-aasha la yidhaahdo ma qadiya nabari oo tandiir baan ka hadlaynaa mise wax waaqicaan ka hadlaynaa haddaan waaqica ka hadalno waxay usuuliyiinta jamhuurtooda isku raaceen ijmaaca marka uu dhacayo laabudda min mustanadin inuu ya wuxuu ku tirsanayo mustanadkii baa la isku khilaafay hadduu mustanadkaasi kitaab iyo sunno inuu noqon karo waa la isku waafaqay laakiin qiyaas iyo daliil dhanniya ijmaacu ma ku tirsan karaa way isku khilaafeen usuuliyiintu jamhuurul usuuliyiin waxay yidhahdeen haa halkaa marka ay marayaan usuushoodii oo dhan bay ka tallaabsadeen mutakalimiinta nimanka jamhuur usuuliyiin ah oo waxay dhaheen qadaayaadka usuulkai asaasiga laguma sugo daliil dhanni ahe daliil qaci ay u baahan tahay halkana qiyaasoo dhanniya yaa mustanad qaci u noqon kara yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen ijmaacu waa qaci diraaladiisu laakiin qiyaaska uu ku tiirsanaya daliilka ku tiirsanayaay waa daliil dhanni ah sida adilada kaleba aan tilmaami doono waana midda culamada qaarkood ay lahaayeen annagu waxaan qabnaa daliil dhanni ah in waxyaabaa usuusha lagu isbaatin karo loona daliishan karo laakiin idinka oo meelo badan nagula doodaya arrintaas maxaa sidan u tirahdeen haddii la yidhahdo daliil dhanniya waa ku ictimaadi karaa dilaaladiisu ma dhaniya mise waa qadciya kadibna ruuxii inkira khilaafa xujiyadiisa ma lagu tagfiirin mise lagu tabdiicin masaa'ilkaasoo dhan taas ay ku salaysan yihiin haddaba adilada xujiyada ijmaaca looga hadlay ama loo soo qaatay inuu ijmaacu xujo yahay waxay ku salaysan tahay inuu dhici karo inuu dhici karo iyo in kalena qaybihiisaan insha allahu tacaala kaga hadli doonaa adilada loo daliishaday haddaba waxaa ka mid a in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadaydu iskuma ijmaacdo iskuma raacdo calaa dalaala baadi waana xadiis daruursa marka la isu geeyo sugan wey dilaaladiisa culimada qaar ka mida ayaa waxoogay waxay yidhaahdeen ummadaydu laa tajtamicu calaa dalaala markii la yidhi baadi iskuma raacayso sariixa xadiidka waxaa weeye inay isku inaynu isku raacayno wax baadiya haddaba laba arrimood baa in la caddeeyo ay tahay moraalka maxaa loo jeedaa mukhata waa mise waa kufrigii iyo diinta laga baxo ama kufriga inuu yahay oo soo gelayo waa biduuni khilaaf ama khata diinta qofku uu ku qaldamo dalaal ma lagu magacaabi karaa mise lagu magacaabi karo haddiise qof uu khataa on dalaal lagu magacaabin ummadda dhan hadda isku raaca dalaal soo isu bedeli maayo xiwaar iyo niqaash ka jira ayaa jira culimada isku hayaan isku hayntaasi waxay keentay in la yidhahdo dilaaladiisu ma qafciya mise waa daniya ijmaaci una xujeya marka labaadi waxaa la yidhi xadiidka ummadda wuxuu sheegay inayna isku raacaynin baadi laakiin ma sheegin inay xaqa isku raacayso ee waxaa dhici karta inay xaqaana isku raacdo waxaa kaloo dhici karta inay isku khilaafto qayb xaqa ku taagan un la helo sida adilada laa tazaalu taa'ifatu min ummati cala alxaq ay u tilmaamaysa weligaa taa'ifaan ka fahnay yiraha inay qayb wax khilaafsanaanaya jiraan calaa kulli xaal xadiidkaasi haddii uu ku tusay baadi inaan la isku raacaynin macnihiisu ma aha inuu xaqa in la isku raacay dhici doono ma aha xaq in isku raacay inuu xujo yahayna waa daliil cagsiho maadaama baadi aan la isku raacaynin hadday dhacdo way inuu dhici doono ma hadday dhacdo in la isku raaco wax inuu xaq iyada laga gartay adilada la deliishada kale waxaa kamid yadullahi maca aljamaaca iyo ee nabiga calayhi salaatu wasalaam man faaraqa aljamaacata shibran dakhala naara iyo adiladaasoo sheekh muslim bin taymiya raxmat ullahi calayhi mar uu ka hadlayay ixtijaajka usuuliyiinta ay u deliishadeen uu lahaa salafku waxay inkiri jireen qofkii jamaacada ka baxa arrinta mubaayacada imaamka iyo jamaacada muslimiinta laazimitaankooda iyo qofkii jumacada iyo jamaacaadka ka fogaada sidii sacd ibni cubaada ugu inkireen markuu bayacadii abibakr iyo cumar ka gaabsaday iyo sidii ibnu cabaas loo weydiiyey minha salaatu leilka tukada maalintiina sooma jumcadii jamaacadana aan iman oo uu yihi huwa fi nnaar taasna wayta nabiga alay slam uu yihi calaykum biljamaca fa ina yad allahi cala aljamaca iyo xadiidkiiha ina ashayطaana di'bu linsaani ka di'bi lghanami wadibu inamaa ya'kudu lqaasiyata wanaajiyata arrintaas waa amar la is amray buu yihi muslimiinta inay ku kulmaan arrintooda diinta iyo adduunyadaba oo ayna ku kala tegin oo ayna isoo caroonin oo tahaajuruuna ka dhicin inay qaarkood qaar kale xiriiriyaan isjeclaadaan isu naseexeeyaan wey xadiidka marka wuxuu ku xambaaray qadaayaka saas oo kaleeta ee masalo fiqiyo isku ra'yi laga wada noqday inayn waxa xadiidka salafku ay u fahmeen aynan ahayn waxyaabaha loo daliishaday ee kaleeto waxaa kamid a qawluhu tacaala wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira aayaddani khitaab saxaabada kusoo degay bay ahayd waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniin haddaba aayadda ixtijaajka baab lijmac loo ixtijaajaayay ixtijaaj daciifa wey sababtoo ah aayaddan hadday ijmac ka hadlayso saxaabadii ay la hadlaysay waxaa la isku itifaaqay sida tacriifka aan ku ogaan doono bacda wafaati axmedi nabi maxamed gadaashi weye calayhi salaatu wasalaam ijmaacu nabi maxamed kadib buu dhacaa ee laa ijmaaca fii cahdihi calayhi salaatu wasalaam halka haddaad ogaato aayaddu markay soo degtay macnihii machuudkaha ee mafhuumkaha ee la yaqiinay dadka kula hadlaysa saxaabadu wuxuu ahaa in la waxa la yaqaano ay tahay iimaan itibaaca kitaabka iyo sunnada ictiraabaad iyona waxba lagu keenin sidaasay ahayd waxa lagu yaqiina saa darteed bilahi saata wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahanama wasaa'at masira xilligii saxaabada waxa lagula hadlaya dariiqa muminiinta la yaqiinay iimaan iyo itibaac bu ahaa dariiqa waxaan ahayn qofkii raaco iimaan iyo itibaac ka tagana de nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahanama way kaasaana sabiilu lmu'miniin ahaan jiray oo ariiqu lmu'miniin lagu yaqiinay wailaa masaladan ijmaaca nabiga gadaashay kadib ariiqa muminiinta ee maraan loo daliishanayo xilliga aayadda soo degaysay dhex jiree maaha haddii taawi soo gelayaa niraan waa istidlaal dhanni ah saas darteed bay ishkaalkii waa soo noqotay waa dhanni waxyaaba qaci ugu sugteen calaa kulli xaal arrimahaasi waa xujajka iyo dooda ay ka kiciyeen culamada tiri war ijmaac xujo ma aha oo waxay yidhahdeen xujo ma aha mar oo idinka usuushiinii waxyaaba qaci wayaa tirahdeen qacina dhani kuma sugnaado usuushiini waa khilaaftay jamhuurulusuuliyiin haddaad tihiin ijmaacu mar kale bilaa mustanad ma asaxaa calaa asaxi laqwaali la yidhi oo jamaahiirtiina ay yidhaahdeen alxujatu fii mustanadi walidaalika waxaa diideen inuu naasikh yahay oo naasikhu waa mustanadkaa tirahdeen waxaa diideen mukhasis inuu yahay oo takhsiisku waa mustanadkaa tirahdeen haddaba halkanina xujadu waa mustanadkiise isagu waa mu-ayida ta'yiid iyo ta'kiid buu faa'iideynaya hadduu dhaco haddaba haddii mustanad laan aanu dhacaynin mustanadkii laysku hayo kitaab iyo sunna inuu yahay sidee bay xujo uga dhigteen mawdicu nisaac oo qiyaas ijmac ku sugnaaday inuu mustanad u noqon karaba la isku hayo thalithan sallamna intaasoo dhan haddaan ogolaano ijmaaca aad sheegaysaan waa ustuura min alasatiir sheeko sheekooyin kamida sheeko bilaash wey ama sheeko balaley wey ijmaacu qaybihiisa markaad aragto yaad kala ogaanaysaa saa darteed baa aimada imaamu axmed imaamu shaafici iyo keyrkiiba ijmaaca hal nooc keliya waxay yidhahdeen taasaa wax dhici karoo lahuba jira ijmaaca daruuriga ijmaaca daruurigii waxaa la yidhaahdaa ijmaaca nusuusta kitaabka iyo sunnadu sida cad ay u qeexday cilmigeeda wuduuxiisa iyo sida uu cad yahayna muslim qof ihi aanu khilaafi karin sida salaada inay waajibta zakadu inay waajibta xajku inuu waajib yahay almacluum min addiini bidaruura wey zinada inay xaraamta ribada inay xaraamta kuwaasina alxijatu fi kitaab illah wa fi sunati rasuli sal slam adilada waadixa way ee ijmaac daliil iyo xujo u keenay maaha calaa kuli xaal sheekh islaam tayli wuxuu yihi ijmac waa saddex qaybood alixaai walistiqraai waliqraari wa sukuutiga loo yaqaan wuxuu yihi ixaaigu waxaa weeye wahuwa alixaatatu biaqwaali lculamaai jamiican fi lmas'ala culamada muslimiinta oo dhan mas'alada waxay ka yidhahdeen aad ogaato calaa mari lcusuuri waduhuur wey wahada cilmuhu mutacadiru mutlaqan iyadan cidna dadka loo kala qaadin xillina xilli kale aan la kala qaadin in la wada ogaada culmo nin kasta wuxuu ka yiri arrin mutacadin oo dhici karin wey wuxuu ka labaad alistiqraai dabagal lagu sameeyo wey tixraac wahuwa anaka tatabacta aqwaala alculamaa culamada aqwaashooda waa daba gashay walam tajid mukhaalifan cid khilaaftay maadan arag wuxuu yihi wahada yaxtaaju ila istiqraai qawli caamati lmujtahidiin mujtahidiinta dhan aqwaashooda in la dabagalay ubaahanta wahada idaa amkana kaasi hadduu suuro galana fii gaayati sucuuba adayg meesha ugu aragba ku jira sababto a mujtahidiintu matrakoobayin horta fi casri taabiciin haddaan idhaano mujtahidiinta taabiciinta ee akhbaaru islaamiya ma wax maxsuurahba macyadooda horta ma la yaqaana aqwaashooda intaan la daydayn wuxuu ibnu taymiya waa asalu minhu waxaa ka fudud aliqraari ijmaaca iqraariga la yihahdo sukuutiga wey wa huwa laa yaclamu ana alummata aqarat caleyh waa ummadda inayna ku khilaafin inuu rumeeyo mana ogaan karo ummadda aqarat calayhi ilaa bacda albaxthi taami inuu baaritaan rasmi a ku sameeyo aada oo dhamaystiran hal ankara dalika alqawla munkirun cidiida ma jirta wa gaayatuhu waxaa wey alcilmu bicadami lmunaasici walmunkir waa inuusa ogaanin cid munaasic iyo munkira inuuna ogaanin wey cadamu lcilmi bilmunaasici walmunkiri wey wahuwa daciifu jiddan aad buu daciifu yahay walaa yaclamuhu in calimahu ila alafraad xataa haddii la ogaado kaas laftiisa afraad yar unbaa ogaan karta intaa markaad ogaato masalada baabu lijmaac sida xasan ibn xasm imaamu shaafici imaamu axmed kayrkood xaafid axmed shaakir imaam ibnu taymiya iyo kayrkood ay leeyihiin ijmaacu waa laba qaybood daruuri iyo hayru daruuri ama ka daruurigii dhicitaankiisu waa wax muxaqaq inuu ka dhacay muslimiinta ha ka dhacee dhicitaankiisu xuji iyo daliil cusub ma soo kordhin ee ixtimaal shubha lagu khilaafi karo nusuusta inaanu jirin buu cadday ama ijmaaca hayru daruuriga culamada waxay yidhahdeen waxaa la kala qaadayaa cusuurta taxqiiqa marka la noqdo fii casri saxaaba waa mumkin waayo saxaabada waxay yidhahdeen manaatiqda ay tagaan iyo meel kastay kala aadeen waa la yaqiina hadalka waa hadalka uu maray sheekh islaam ibn taymiya raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa alcaqiida alwaasitiya sancaanina ijaabatu saa'il oo dariiqaasu isagana maray iyo rag badan oo kalena culimada kamida laakiin fi nafsihi min dalika shay arrinta nafsihi min dalika shay anaga waxay tahay markii la yidhaahdo hadalkaas wuxuu ku dhacayaa mujtahidiintii saxaabada iyo mashaahiirtoodii ladabaadka iyo khurujka u baxay laakiin haddaan idhaano mani saxaabiy waa cid kastoo nabiga aragtay calayhi salaatu wasalaam aanan ognahay nabiga fatxi maka dad badan inay arkeen xajatul wadaac dad badan inay arkeen dad badan oo acraab iyo dad kale kamid ahaa ee usoo wufuud ugu yimid ay jireen jaziirat lcarab dad badan oo kamida nabiga ay arkeen calayhi salaatu wasalaam waxaan ognahay dawaawiinta taraajim usaxaaba laga qoray inayna dadkooda tira koobin aan lana tira koobi karin fatxu maka taa waxaa la socday nabiga calayhi salaam iyo turaqadii waxay isku gaareen ilaa laba iyo toban kun xajatul wadaacna waa kii jaabir lahaa markuu tilmaamayay horey haddaad eegta ishaada intay ku dhamaato darun baa socda dagaal sidoo kale midig sidoo kale midig sidoo kale waxay saasay haddana dhaxal waa bayda markii xudar xudayfa la joogay wey ilaa intii maka la soo socda dadka kusoo biirayay ilaa maka dadka kusoo waafaqaya ama loogu yimid waxaan ognahay fii nadari walcilmi cind allahi waxaa ilaa xad inaan shaki ku jirin inayn dadkaas kitaab koobin taraajumtoodana aan la wada qorin mid walibana masiirkiisii iyo xilligii halkii uu joogay iyo aqowaashiisii aanay kala koobnayn marka saxaabada min ragga mujtahidiinta ee mashhuurka fatwada kuwa ah haddii la yidhaahdo waa la kala koobi karaa laakiin ismu suxba dadka soo galay calaa asaxi alaqwaali muxadisiinta baaburiwaaya ay ku tagaan haddii la yidhaah taalasiga in la kala koobi karo ilaa ma aha walcilmu cind allah calaa ana saxaabada laftooda radwan ullahi calayhim ee ghazawaadka aaday ee suquurta aaday meelahay kala aadeen habal la yaqaaneen arrin lain ma la jasmin karaa intaa la yaqaana keliya ahaayeena inaan la aqoonin oon la garanaynin meesha ay ku dhinteen iyo ghazawaadka meelahay ka raaceen ma jiraan ma jira cidaan la aqoon in la yidhahdo lafteedu waa qadaayaadkii istiqraa'igii iyo waxyaabihii lamidkahaa siduu baahan way calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan idhaahdo ijmaacu casriga saxaabada imkaaniyadiisu waa ka badan tahay cusuurta kale laakiin isaga laftiisa in la hubo ijmaaca aan daruuriga ahayn inuu dhacay in la hubo u malayn maayo calaa kulli xaal ijmaaca sidaas oo kaleeta ah eeqsaamkiisii aynu soo marnay iyo ictiraadaadka iyo waxaa lagu laga yidhi kaway kaynu galayno ee baabkanu kaga hadlay uu ku tacriifiye uu yidhi fahuwa اlاtifaaqu min mujtahidi اlummati min bacdi wafaati amd axmedi wahuwa ijmacan itifaaqun is raacaan wey min mujtahidi اlummati ummadda mujtahidiinteedi inay isku raacaan min bacdi wafaati axmeda axmed nabi maxamed alay slam geridiisii kadib wax isku raacaan halkani afar qayb buu ku xiray ka awalan inuu itifaaq dhaco haddaan itifaaq dhacin oo ikhtilaaf jiro ma aha ijmac wunala iman doonaa ikhtilaafkaasi wixii intee leeg baa khilaaf noqon kara mujtahidiintana shardi labaad buu ku xiray mujtahidiinta cawaamta inaan la ixtibaarinaynin iyo halkaa kasoo hartay cadbaxday sida beytka soo socda shatrigiisa dambe ku sheegi doono laakiin lafteeda masala la isku khilaafsan yahay oo aqwaal dhowra ku jirta waysan arki doona baydka labaad ummadan uu ku xirayo ummadihii hore ijmaacoodu qiimo ma leh buu leeyahy baydka afaad wuxuu ku xiray bacda wafaati axmedi axmed nabi maxamed san geerihiisa kadib inay tahay waysan horoo soo tilmaanay laa ijmaaca fi xayaati maxamedin calayhi salaatu wasalaam alxijatu fi qowli illahi wa qowli rasuuli halkaasay qeyd shanaad ay ku daraan bu isagoo ka tegay qeydkaa waxaa weeye fi calaa xukmin sharciyin waxay isku raacaan xukum sharciga inuu yahay arrintaasi waa lama huraan in lagu daro markii ijmaaca min nadar ijmaac daliil sharciga laga eegayo laakiin ijmaac markii imkaaniyadiisa si mutlaqa looga hadlayo waxba in lagu daro ma baahna waayo ahlu luga luga isku raaci karaan xoqolada caqliga isku raaci karaan dadku waxyaabo kale isku raaci karaan isagu laakiin hadda waa itlaaqay wa atliqan fi lcasri walmuttafaqi calayh wa asri oo atliqan waxaad ku itlaaqdaa ijmaacana iyo itifaaqiisaas fi lcasri casriga itlaaq oo fi ayi casrin min alcusuuri dheh xilliga nabi maxamed alay salatu wasalaam wixii ka dambeeyey saxaabadii iyo faman bacdahum ilaa an yarasa allahu alarda waman calayha walmuttafaqi calayhi ka la isku waafaqsan yahay oo dhanna ku itlaaq ee mujtahidiin isku waafaqaan mujtahidiintaasi mujtahidiin luga ha noqdaan mujtahidiin cuqala ha noqdaan ee waxba sharci ha ku qaydin bu ku yidhi bayuuda aan soo marnay masal itifaaq intuu dambaysiistay wuxuu yihi fal ilgaa in la ilgeynayo liman cama dadka caamada ah yaa untuqiya la doorto qowlka raajixa waa inuu mujtahid sharti yahay ee cawaamtu ikhtilaa khilaafkooda iyo wafa wafaaqoodu midna aanay kala qaad lahayn malaainta muslimiinta qaar ka mid ah waxay ku dareen inay culimada mujtahidiinta laftoodu cuduul yihiin oo hadduu fisqiya wax ku dhaco ijtihaadkiisii sida caamadoo kale looga tala baxay markii waragga qaar lahaa faslun waama thalith اladila fahuwa itifaaqu culamaai اljilla mujtahidi اlcuduuli minhum laa siwa fi ayi casrin bacda casri اlmustafa mujtahidi اlcuduuli minhum laa siwa cuduulsha ka midka mujtahidiinta laa siwa cid kale maaha arrintaasina waa arrinta culimada isu khilaafsan qayb kamida way mujtahidiintii haddaba cuduushii la isku raaciye kuwa fisqiguu ku dhacay iyaga oo fisqiga iyo cadaaladda kusoo maray kitaabu sunna iyaga qowlkooda ma la ictibaarinaya taasina waa qowl kale haddaba haddaan nagana mujtahidiinta o dhan waa la ictibaarinayaa caamada waa la tuurayaa waa ka dhalanaysa sooma waqiila waxaa la yidhi laa maya caamada muwaafaqadoodii mukhaalafadoodu labaduba saamayn bay leeyihin hadday khilaafaan caamadu ijmac maaha maxay tahay xujadu nabigu wuxuu yihi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummadiisana mujtahidiin iyo caamada way soo wadagelayaan marka laabudda min wifaaqin qowl saddexaad baa yimid waqiila waxaa la yidhi fi ljaliyi ijmaaca daahirkee daruuriga yay sharti tahay caamadu mithlu zinaa walxaj lalkhafiyi laakiin midka qarsoone istinbaadka u baahan iyo adiladiisii in la ururiyo caamada shardi maaha qolo waxay dhahaan tafsiilinaynaa caamadu hadday khilaafaan fi ljaliyi daahir khilaafkooda uu ta'hiirinaya ijmaac noqon maayo haddii laakiin ay ku khilaafaan waxyaabaha khafiga khilaafkooda saamayn maayo dee waynan ogeynba waqiila qowl afraadna waxaa la yidhi laa fi kuli ma takliifu bicilmihi qad camama latiif waxay dhahen culimadu la ilqayn maayo laa lama ilqaynayo wey fi kuli maa shay kastoo atakliifu takliifta bicilmihi laysku xil saaray oo laysku takliifiyey qad camama latiifu rabbi uu caam ka dhigay waxyaabaha takliiftiisu ummadoo dhan laga rabo ummadoo dhan laasimka ay ku tahay sida tahaarada iyo salaada iyo soomka iyo waxyaabaha lamidka waxaasoo dhan khilaafkooda wuu saameynaya laakiin wixii aan intaa ahayn ee ummadoo dhan aan lagu taklifaynin khilaafkiisu saameyn maayo waa afar qool hadaba caamada wax kasoo qaad mala iyo malkasta wax kasoo qaad bay leeyihiin iyo waa la tafsiilin oo laba qowla waxyaabaha daahirka ah lataway saameyn bay leeyihiin laakiin khafiga ma laha iyo waxyaabaha takliiftada ay caamka tahay bay saameyn khilaafkoodu leeyahay oo ijmaaca burinaya ee ma laha ee waxyaabahan lehe caamkaan ahayn wax saameyna ma laha haddana waxaa la isku qabtay wadaa lilixtijaaji oo an yutlaqa calayhi alijmaacu wakullin yuntaqa khilaafkan la isku hayaay khilaaf lafdi ahba isoo khilaaf xaqiiqi ah caamada xaaladeed qole waxay dhaha waa khilaaf xaqiiqiya oo waxay yidhaahdeen ijmaacu xujo noqon maayo haddii caamo khilaafsantahay saa way macnaha qowlkaas haddii caamadu daahirka khilaafto jeligaana xujo noqon maayo ijmaacaas caamada wixii takliifka caam u yahay hadday khilaafto xujo noqon maayo oo khilaafkan ixtijaajku ka taagan yahay bay qole yidhahdeen qole waxay yidhahdeen may waa khilaaf lafdi ah oo xujo waa yahay ijmaac ma la dhihi karaa mise lama dhihi karo lafdiga ma lagu itlaaqi karaa mise laguma itlaaqi karo isu khalten wadaa khilaafkaasi caamada la isku haystaay lilixtijaaji miya oo xujiyada ijmaacu saameynaya oo xujiyo xujo ma aha uu khilaafka la ku salaysan yahay miya aw an yutlaqa calayhi in lagu itlaaqa alijmaacu mise ijmaac ma lagu itlaaqi karaa xujaba ha ahaadee way fa kullun mid kastoo labadaa qowla yuntaqa waa la doortay cinda bacdi ahli lcilmiba ku tagoyda kanaa looga jeeda kanaa looga jeeda intaasi waa tacriifkii ijmaaca iyo shuruudiisi wa min hunaa horta waxaad ka garanaysaa ijmaacan laleeyahay waa xuja waa laisku waafaqayaa isaga laftiisa tacriifkiisa aan laisku waafaqsanayn haddaba ninkii arka caamada inay dhibaysay ninka mujtahidiin arkaysa inay dhibaysahay kan agtiisa ijmaac kama ah ummadii kuma ijmaacin in ijmaacani kani uu ijmaac yahay wakulu man bibidcatin yukafaru min ahli ahwaai falaa min ahli lahwaai falaa yuctabaru halkana wuxuu yihi wakulu man qof kasto yukafaru lagu takfiriyey bibidcatin bidca uu galay darteed oo min ahli lahwaai dadka ahlilbidaca falaa yuctabaru la qiimeyn maayo wuxuu leeyahay ninka ahlilbidaci hadday bidcadiisaasi gaarsiisan tahay bidca mukafira oo kufriga gaalnimo ay gaarsiisan tahay ijmaaca saamayn kumal hadduu khilaafo wawa sawaab laakiin waxaa muhima in la ogaado maxay tahay bidcada mukafirada waayo dadkii firaqi iyo dawaaiftii muslimiinta waxaa aada ugu badan qolaba qolada ay ishayaan inay takfiiriyaan oo diinta ay ka saaraan saas darteed ba waxaan leenahay hadday casugnaato bidcadaasi mukafira binafsi wa daliil inay tahay oo xaafid ibn xajar raxmatullahi nusatunadarka uu kusoo ururiyey in uu yihi man ankara amran macluuman min addiini bidaruura aw aqara cagsahu taasaa lagu soo ururin karaa uu yihi calaa kulli xaal bidcada uu ku dhacay haddii nas iyo daliil loo helo oy saabit sharcan noqoto inay kufri gaarsiinaysa waa kaafir markiise ahlulhawaa ha noqdo hawa ha u geysee yuusan is ogaanayaan kufri uqasina kaafir wey kaafirna ummati min hadihi lummati uu ku baxay halkaas walkullu waajibun waqiila laa yandur isnaani duuna man calayhima katur walkullu dadka dhan mujtahidiinta haddaan nidhaahno ama muslimiinta oo dhan caamada haddaan soo gelina waajibun wey markuu ijmaac noqonayo wixii xijana noqonayo intii tacriiftiisa soo gelaysay oo dhan inay isku raacaan wey calaa qawlin mujtahidiinta oo dhan inay isku raacaan wey oo hal qof aanu khilaafin calaa qawlinna ummadoo dhan inay isku raacdo weye caamadu imaa mutlaqan wa imaa fii xaalaatin ay taasiir leedahay saan soo marin taasi waa qawl waqiila waxaa laa yaduru dhibi maayo alisnaa isnaani labo dhibi mayso hal iyo laba dhibi maayaan duuna man calayhima duuna man katura wixii ka bata waxaa uu dhibayaa calayhimaa labadaas wixii laba ka bata se waa dhibayaa qola waxay yidhaahdeen haddii ay waxaa khilaafay qof iyo laba yihiin ijmaac waxba jebin mayso waxaan laga soo guuriyey majalada tabar iyo ibnu khuways mandaad haddii laakiin waxa khilaafay laba ay ka badan yihiin way dhibaysaa halkaa waxaad ka faa'iidaysatay haddii ijmaacii la yidhi alkullu waajibun wey qolana ay yidhaahdeen saddex xigana waa dhibayaa daa'ifa min dawaa'if ilmuslimiin kamid a ama madhab min madaahib ilmuslimiin kamid a ama jamaaca min jamaacaati ilmuslimiin kamid a hadday khilaafto inaanu ijmaac ahayn wactadiran maca asaxaabi man tabic in kaana mawjuuda wailaa famtanic uma inqiraadu alcasri watawaaturu laqun calaa maa yantaxiihi laktaru wactadiran waxaad qiimaysaa maca asaxaabiyi saxaabiga waxaad la qiimaysaa ijmaaca qiimayntiisa man taabica qofkii taabici ahaa in kaana mawjuudan haddii uu joogo joogitaankiisaasna uu joogitaankii ahliyada leh wuxuu leeyahay duu xilliga ijmaacu dhacaya xilli saxaabadii ay nool yihiin yahay taabiciintii soo gaaray haddii uu taabicigii joogo oo mujtahid uu yahay calaa qawli cala alqawli biishtiraati lmujtahid ama uuba joogaba cala alqawli alaakhar waa ictibaarin waadna qiimeyn khilaafkiisa uu burinayaa ijmaaci muwaafaqadiisana ijmaacu waa u baahan yahay wailaa haddii aanu joogin imaa muwaasafaadkii la rabay buuna ku joogin ijtihaadan soo soo shartinay wa imaa maba dhalanba weli famtanic ictibaarkii ka reebtoono ha qiimeyn waxa ka soo qaadi uma inqiraadu alcasri watawaaturu laqwan kadibna laba mas'alo halkan ku sheegay oo la isku khilaafsan yahay uma inqiraadu alcasri casriga inuu dhamaaday kow iyo watawaaturu cadda tawaatur inay gaaraan dadka ijmaacayaay laqwan weeye calaa maa yantaxihi sida ay doorteen al aktar culamada badankood laba masalo usuuliyiintu si aada isugu qabteen mas'alada koowaadi waa mas'alada la yidhaahdo inqiraadu alcasr hadday dadkii mujtahidiinta aan idhaano mas'aladii si u wada arkaan xilli xilliyada kamidana kaba soo qaado ay isku waafaqaan inay sidaa iyagoo u qaba ku wada dhintaan maqasabaa mise ma aha bimacnaa ijmaac ma noqonaysaa isku waafaqoodaas markaa isku waafaqa oo xujo ah mise wuxuu ijmaac xujo ah noqonayaa markay iyagii sidii ku dhintaan nadariga haddii la yidhaahdo oo ummadda ijmaac waxbay isku raacday baadina noqon maayo la yidhaahdo halkaa maray isku ijmaaceen ay isku waafaqeen iyo xujo noqonaya oo inqiraadul casrigu shardi maaha waa haddii qadiyadda laga soo qaado qadiya nadariya laakiin waaqic haddii loo soo noqdo inqiraadul casri waa shardiga cid inqiraadul casri ka tallaabsatana ma jiraan waxay waaqac u tahay sida aan leeyahay ilan qowl kastaba wejkiisa in la caddeeyo wey culimada muslimiintu hal meel ma wada joogin culimada muslimiintu diiwaan tira kooba ma lahayn ijmaacaadka hadda la sheegaay hebel muxuu yiri iyo aqwaasha shaafici ka sugan iyo aqwaasha axmed ka sugan iyo aqwaasha riwaayaadka maalik iyo abu xaniifiya laga wariye baa la ururiyaa iyo aqwaasha culimada markii aqwaashaa la ururinayo daqiiqaday meel isugu iman jireen ama meel ku tira koobnaayeen ama hal mar wax isku raaciyeen haddaynan jirin waa casrigaa raggii joogay aqwaashoodii aan ururin muntix raacna wey sidaas darteed kan marka la weydiiyo intaanka kale khuraasaan joogiyo meel fog jooga la gaarin ee masaladii aan la soo weydiinin haddayba dhici lahayd in la aado kan nuu kasii noqdaay suuragal wey kii markii loo tagay kii inuu ku raacsan yahay weli iyo inuu ka noqday wax la ogaan karo maaha saas darteed qadiyada hal ilmar hadday isku raacaanoo ajmacna ay ka dhacdo qadiiska namari waxaa weye khayaalka u dhowey haddaba masalada laba masala ku salaysan saa nadmul waraqaad kusoo marnay dadkii hadday isku raacaan mar ma ka noqon karaan hadday dhacdo qadiyada nabariga ah oo ragga qaarkii ay yidhahdeen mucaasiriinta xilligeenana la tasawuran karaa oo intii la tirakoo mujtahidiinta meel lagu lagu shirin karaa calaa martii hadalkaasu isaga las wax ku jiraan hadday dhacdeen ay isku ijmaacaan ay isku raacaan qadiyada nabarigaha waaqicay noqoto iyagana kama noqon karaan cidda xilligaa kadib ijtihaad gaartayna haddii ijtihaad aan shartino aan xilligaa kadib soo gaartay in la ictibaariyo oo waxaa caaqil iyo mukalaf soo gaartay calaa qowl cawaamta aan fiirino wax kasoo qaad mala haddii kalena lakana waa ka noqon karaa kan wax kasoo qaad bulee watawatur tawaaturkana lahw way yiri labadaa waxawid lahw wey casriganugaa sharti waa lahw inkastoo waaqicata tawaaturka inay gaaraan culimada ijtihaadaysa iyo dadka ijmaacaasi ka dhacayana cala alqawli bilmujtahidiin iyana lahw wey bimacnaa waxay ka hadleen usuuliyiinta ijmaac markuu dhacaya waa itifaaq waadna tiraadeen itifaaqa intee u yeelan inay iswaafaqaan masalada waxay ku salaysan tahay madan suuragal miya casr min alcusuur an yakluwa can mujtahidin wasaxiixu la qof mujtahida oo shariicadii xambaarsan oo masaa'ilkii nawaasishii xukunkeeda sii dambe tii hore haleeshiiya in laga waayo ummadani waxay ka dhalinaysaa in xilligaa masaa'il sharci oo mustajadaad oo nawaasile xukunka ilaahay iyo sharciga ilahay wuxuu ka qabo ummadda islaamka iyo dunida dhan la garan waayo taana mustaxiil wey waayo xujatullahi baaqiya noqon maysa markaas saas darteedna waxaa leenaha asax alaqwaali waxaa weeye laa yakluw casru min alcusuuri can mujtahidin xujadii ku oga dadka laakin sharti maa gobolkas inuu joogo haddii la yidha mujtahid in la helo weeye layihi cusuurtiina ay mujtahidiintii soo yaraanayaan cilmigiina soo daciifayo ilaa intee in la eg baa itifaaq ka dhici kara ama waaxid inuusan wax taraynin xujaba ha noqdo siduu qaraasi iyo hadalkiisa yii ha yidhaahdaane itifaaq waa in la isku raaco waaba keligii wax laisku raacay lama arko haddii uu xaddu tawaatur gaarana la iskuma hayo laakin wixii xaddul mutawaatir ka haray kasoo haray saddex iyo afar iyo laba iyo ma dhici karaa mise ma dhici karo wuxuu le waa dhici karaa sida akharu ahlilcilmi ay ku tageen inqilaabulcashrina shardi maaha tawaatur inay dadka ijmaacaya iyo mujtahidiinta gaaraanna shardi maaha wa huwa xujatun walakin yuxdaru fima bihi kalcilmi dawrun yaxsulu wahuwa ijmaacu xujatun xujo wey muuna soo qaadin dadkii khilaafay xujada ijmaaca waana masaladii hore aan uga soo hadallayo shiicada iyo nidaam iyaa khilaafay buu leeyahay laakiin waaqicu ijmaaca waa markii nabari ahaan looga hadlayo ummadda waxay isku raacdo in la raaca inay tahay arrinta cid khilaafsan ma jirto laakiin ma dhici kartaa wey kadib wuxuu ku daray masalo kale oo ah xujiyada arrin ka dhalanaysa oo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ijmaacu waxyaabuhu xujo u noqday oo loo dariishan karaa mawaadicda qaarkoodna dhib ka imanaya dartii xujo maaha mas'aladaasi ma aha masaa'il fiqiya usuuliyiintana mabxadkooda aan ku naqiinay waxay ahayd inay usuululfiqhi ka hadlayaan laakiin mas'aladani ijmaacu maadaama uu ka caamsan yahay xujiyadiisu masaa'il fiqiya oo ummadda iyo dalaalo ay tahay usuusha dalaalo ugu horeysana caqaa'idkii ay soo gelayaan iyo mas'alada u gudbeen marka labaadi masalada uu soo reebayo ama jinsiga masaa'ilka uu soo reebayo waa masale mutakalimiin oo aan wax saa usii buuran ahayn sidaay u sheegeenna ay sawaabka ilaa xad ka dheer tahay wuxuu yihi walaakin yuxdaru fima bihi kalcilmi dawrun yaxsulu walaakin yuxdaru ijmaaci ixtijaajkiisii waa la mamnuucayaa oo looma ixtijaaji karo bimaa shaygii dawrun isdaba wareeg yaxsulu bihi uu ka dhalanayo kalcilmi sidii isbaatka cilmiga ilaahi subxaana watacaala waxay leeyihin sifaatka ilaahay oo cilmiga iyo iraadada iyo sifaadka kale lamida qudradiisi iyo laguma sugi karo ijmaac ijmaac laguma sugi karo waxaa u daba taal adilo daliil naqli ah way ee waxaa lagu sugi karaa bay yidhaahdeen daliil caqli ah oo qaci ah waxay yidhahdeen haddaan nidhaano ijmaac baa daliil u ah waxaa ka dhalanaya dawr iyo tasalsul waxay munaafiqada u yaqaanaan dawr iyo tasalsulku waxa yidhah waxaa weeye macnaheedu laba qadiyadood oo isku xiran oo midba midda kale ay ku xiran tahay oo laleeyahay tan waxaa lagu ogaaday waayo tanaa sidana tanna waxay saa ku noqotay waayo tanaa sidana marka waxay yidhahdeen waxaa ka dhalanaysa ilaahay cilmigiisa qudradiisa iyo iraadadiisa ijmaac baan ku ogaanaynaa haddaan idhaahno waayo garashada cilmiga ilaahay in la sogaayo kaana kaanat mutawaqifatan cala alijmaaci ijmaacuna wuxuu mutawaqif ku yahay calaa macrifati cilmi illah ijmaacani wuxuu u badan yahay madda markay ijmaacayso ilaahi subxaana watacaala cilmigiisa iyo waxyigii ka yimid iyo sharaa'icdiisii iyo wuxuu sharci ka dhigay waxaaasu iyo ictimaadayaayo mustanad la-aan dhici maayo sida uu inagu dhihi doono famaa caraa minhu cala saniyi min alamaarati aw alqaciyi haddaba amaarada ama qaciga uu ictimaadaya waa cilmigii ilaahay cilmigii ilaahayna waxaa hadaad tiraahdo waxaa lagu isbaatinaya ijmaacaas ayaa lagu isbaatinayaa de cilmigii si loo isbaatiyo ijmac baa loo baahan yahay ijmaacii si loo isbaatinayo cilmi baa loo baahan yahay kodee baa horreeya kodeedaas kale ka dhashay dawr iyo tasalsul yaa ka dhalanaya saas weeye waa sida mutakalimiintu ay qabaan mas'aladuna waxay ka dhalatay ma aha keliya ijmaac ijmaacaha lagugu keeno waxaa laga xishooday kitaabka iyo sunnada booskooda in lagugu keeno laakiin mas'aladu adila naqliya oo dhan bay u taalla waayo haddaan nidhaano ilaahay cilmigiisa waxaan ku ogaanay waxyiga iyo cilumtan uu soo dejiya kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnadii si loo rumeeyana ilaahay cilmigiisa in la ictiraafay u baahan yihiin doriya tasalsulka ay sheegeen wey laakiin halkaas hadday yidhaahdaan hadalka foolxumadiisa yaa si fiican usoo baxaysa meelayna ka soo baxaynin baa lala eeganayaa xeelad iyo xeryadayasho wey laakiin mas'aladu waxay u taallaa adila naqliya o dhan marka waxay rabaan inuu yidhahdo annadar alcaqli yaa kuwaaji lagu isbaatinaya cilmiga iyo qudrada ilaahay laakiin haddaynu kusoo noqono waaqica risaalada nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam arrintaasi intaasoo dhan midna uma baahna nabigu caleyhi salaatu wasalaam dadaan nadarna aqoonin acraaba iska xoola dhaqataa iska reer baadiyeah adduunka xataa wax ka jira xilligiisaas aan la soconin iyo intay u yimaadaan bay islaami jireen markaasay markay hadalkiisa maqlaan bay waxay rumayn jireen taksiiq jaazim ah aayad bay maqleen axaadiis bay maqleen nusuusta ijmaaca loo daliishaday falaa tashfic ummatii calaa dalaalana qadiyo nadar caqli a ku taagan maaha marka anagu hadda ka hadli mayna keliya inay ijmaac iyo nadar caqliga ay tahay waxaa leeyahay ijmaacu waa waxid min aladila anaqliya adila naqliyana uu kusitinaadkiisa uu yahay oo kitaab iyo sunno iyo wax laga qaataya kuwaasina waxaa leeyahay kitaab iyo sunna iyo wax laga qaataya calaa qowl oo qiyaaska masaad ma noqon karaa islaan arki doono insha allahu tacaala kuwaasina dawr iyo tasalsul ka dharan maayo iyaga iyo cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala kadib munaadimka wuxuu u gudbay raximah llahu tacaala inuu ka hadlo masaa'il culamada qaar waa ijmaac ay yidhaahdeen laakiin ijmaac aan ahayn maadaama aan soo maray ijmaacu waa mujtahidil umma madhabkay dooni ha haystaan ama meeshay dooni ha joogaan wey ama ummadda oo dhan haddii la yidhaahdo meel kastaba ha joogta wey wamaa ila alkuufati minhu yantami waalkhulafaai araashidiin faclami laba madhab mas'ala oo labadaba qolada culimada qaar kamida ay yidhaahdeen xujo weeye yuu ka hadlay ama ijmaca ku magacaabeen qolo waxay yidhahdeen wax allaale wixii reer kuufa ay ku ijmaacaan ay isku raacaan ama kuufa iyo basra ama qaarkood reer ahli ciraaq ay yidhaahdeen xujo wey qolada waxay yidhaahdeen wixii khulafaa uraashidiin afartooda isku raaceen ayaa isagana xuja marka wuxuu yidhi waxaa la reebayaa yuxdalu wixii joor ka dhalanayo sidoo kale wamaa shayna waa mamnuuco ijmaac maaha yantami u nisba sheegtay ila alkuufati kuufa oo minhu min alijmaaci itifaaqi kamida itifaaqii reer kuufa ay isku waafaqaan ijmaac maaha dadka saa yidhi xujada naqradoodu waxaa weeye ahlulcilmigii saxaabada ahaa ee aada u tira badnaa ee basra iyo kuufiya degay ee halkaa noloshooda intii dambe ku dhamaystay wey waalkhulafaai iyo wixay u nisba sheegtay alkhulafaai khulafada alraashidiina ahaa saxla bogow alkhulafaa araashidiin waxay isku raacaanna ijmaac maaha haddaba khulafadu hadda waxay isku raacaan ijmaac maaha hadday isku raacaan ahlulkuufana ijmaac maaha saa darteed culamada qaar kamida waa kay lahaayeen sida manduumadii kaasilka wamaa lahu bilkhulafa inciqaad walaysa bishaykayni yustafaadu khulafada isku raacay yani ijmac kuma inciqaada kuma gutamo shaykaynka abubakar iyo cumar baa waxay isku raacayna ijmaac ma noqoto halka waxay ka garatay jamhuurtuna ijmaac maaha afarta madhabood baa isku raacayna ijmaac maaha ama culimadu u daliishaday calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi ijmaacooda u daliishaday waa hayr daahir sababtoo inay sunna mustaqila can sunati can sunati rasuuli illahi sal ly slam ay leeyihiin baa ka dhalanaysa masalada waxa loo jeedana saa maaha ee dariiqadooda waxay ahayd kitaabka iyo sunnada inay raacaan hadyigoodana ay raacaan qawaacidiisana ay tadbiiqiyaan waawjiban xujiyatan lilmadani bima cala taqi fi amri rubani